galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka ay ka soo qaxaan deegaanada ay ka baxayaan ciidamada amisom dhammaadka bishan degmooyinka cadale iyo raagaceele ayaa la sheegay inay ka mid yihiin meelaha ay ciidamada ka bixi doonaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ciidamadan iyo walaaca gobolka ka jira ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan arrinkaas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ayaa maaragtay isla wanaagnay inay arrintaas maaragtay cabasho ay maaragtay ka qabnaana maaragtay loo gudbiyo dowladda dhexe iyo cid allaaliyo cid ay qusayso laakiin aniga si toosoo intaas meeshaas meel ka sokayso ama ciidan burinta ama meel kalento kamidaho igalaso xiriirto wax iga igala socodsiiso ma jirto okay waxa laguu sheegay eed ka cabanayso waa maxay marka waxaan ka cabanaynaa haddii ciidanka burundi waxay u yimideen shalay inay nabadda ay sugaan oo dhibaatada taagan ay wax ka qabtaan xalna laga gaaro marka waxaa hadda maanta ayagoon waxba qaban hadday ka baxaan dadkii shalay taakuleehaya ama dowladii taakuleehaya iyo u n ki inta taakuleehayaba waxaan umaleehaya inay ku tahay maaragtay ummadda soomaaliyeedna dhibaatay ku tahay dadkii shalay shalay taakuleyahayana waxba faa'iide iyadoo laga gaaray inay haddana waddanka ka naqdaan oo cadowga loo joogo waddanka laga qaado waa midda dhibaatada ugu weyn oo qabna annaga waa middaas inay baxayaan ma xaqiijisay ma xaqiijin oo warkaasaa suuqa soo galay annaga marka inaan cabasho ka qabno maamul goboleedkeena madaxweyne ugu horreeya maaragtay dhammaan haddii aan maamul gobolna haba intaasoo dhannaan maaragtay cabasho ka qabnaa inay hadda laga saaro dhibaatooyinka ummadda soo wajihi kara dadkii ay ku noolay meesha ay ciidamadaada iyo amniga ahayd ku noolay dhibaatada soo wajihi kartaan ugudbina marka aadan cabasho marka waxaa uga muujinaynaa inay dhibaato ay dhici karto haddii meesha ay ka baxaan dhibaato nooceeyaa dhici karta bal ii faahfaahi dhibaatada dhacaysa waxay tahay dadkii ku noolay deegaankaas iyo amniga u ahay dadka maaragtay dhibaatada ka shaqeey hadday yimaadiin oo meesha ay ciidamada uga soo baxaan maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara dadku inay meesha kasoo barakacaan inay maaragtay dadkii meesha joogi jiro ku meesha ku noolaayo o dhan ay kasoo tagaan ay soo galaan meeshii amni ay ku helayaan meelaha ay ka baxayaan ama laga cabsi qabo inay ka baxaan ma laydiin sheegay idinku ma la socotaan alaahi tacaala meelo kamida gobolka ayaa la tilmaamay oo sidii maaragtay degmada cadale iyo degmada raagaceel iyo dhulkaan dhinaca xeebta la jeeda hadda warbixin annaga aan nagu soo gaartay welina waktina nalooma sheegin inay arrinkaas oo maaragtay oo sidaas oo sax ku naqdayo hadda go-aankaas oo la gaarana maaragtay si saxa uma heli laakiin meelaha naloo sheegay ama maaragtay warbixinta aan ka helno waa meelahaas waqtiyada la sheegay waxaa ka mid a bishan dhammaadkeeda inay ka baxaan toddobiyo labaatankeeda ugu dambeyn oo kale marka qorshihiinu waa maxay dabcan muddo ayaad ciidan tababaranayseen ciidamada amisomna kama wada baxayaan gobolka sida aan aaminsanahay qorshe aad ku bedelaysaan ciidankaas ama maxaan ku idhahdaa deegaanada ay ka soo baxeen aad ku xajisanaysaan ma jirtaa arrinkaas waxaa laga rabaa haarunow difaaca dalka waxaa maaragtay mas-uulka ciidamada maaragtay wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladda soomaaliyeed ee qaranka maamul goboleedna maaragtay arrintaas mid oo ku filaya maahin gobolna mid oo ku filaya maahin marka difaaca dalka wuxuu u yaalaa dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhiga haddii ay ciidamo loo tababarayo ku filayin oo lagu wareejihayo ammaankii dadkii deegaanka deganaaya amnigooda iyo maaragtay siday ugu noolaayeen dowladnimada hoosooda ay loo helayana waa soo dhaweynaa waxaan leenahay ciidamadaas markaas shaqadii loo idmada ama shalay shaqadii loo keenay way qabteen haddii ay maaragtay la waayana waxay naqaysaa tacab khasaare aan sidii shalay lagu baxsho ciidamadaas inay soomaali nabad ka abuuraan iyo dowladihii ku bixiyey iyo ciidamada burundi oo ayaga naftooda ciidamada amisom oo dhabarjab ay ku tahay ayagoon wax qaban inay ka laabtaan meeshii oo cadowgiiyo meesha jooga ay ka tagaan wadankii waa maaragtay mid anaga aan aada iyo aada ugu aragno midaan waxba faa'iido laga gaarin wixii la qabtiyo wixii qarashka lagu baxshaba ay naqdeen wax khasaaraha marka ka guddoomiye gobol ahaan dowladda federaalku iyo taliska ciidanku idinma sheegin haddii laga baxa deegaanadaas sida ay ugu sii jiri karaan gacanta dowladda ama loo difaaci karo hadday tahay degaan hadday tahay dad hadday tahay hanti hadday tahay maamul midna la idiima sheegin hawshaas waxay isla wadaagooda ka dhexaysaa maamul goboleedka madaxda ugu sarreyso madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka wixii ayaga markaas ay wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladda dhexe go-aan kusoo wada gaareenna waxaan ka helaynaa anaga maaragtay madaxda maamul goboleedka ayagaasaana kulley ku maqan wixii ay ka keenaana sugayna haddii ilaah yidhahda laakiin waxa ay qusayso hawshaaska jawaabideeda ama maaragtay booska buuxintooda waxaa iskale wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladda dhexe sidaasaan kugu sheega laakiin gobolkan shabeellada dhexe cid kaaga sarraysa ma leh marka laguma sheegin ilaa hadda sooma ama ha ahaata dowladda dhexe ama tan hirshabeelle laguma sheegin degaanada hadday ka baxaan ciidamada burundi sida loo difaaci karo dadka iyo dalkaaba waxa madaxda aan isla wadaagna aan ku dhahay madaxda maamul goboleedka inay arrinkaas ay soo kororto arrinkana ay cabasho ay ka jirto cabashada ka jirta marka inay ku dhammaatay qaabkii inay ka baxayaan iyadoo go-aana wixii lagu bedelayna ay saas yihiin weli sooma bixin oo madaxda lama wadaagin laakiin inay arrinkaas jirto arrinkaasina maamulka uu cabasho ka qabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waa isla wadaagnay horaana maarta u wada marka gobolka hadda imise degmo ayay ka joogaan shabaab gobolka hadda waxay ka joogaan laba degmo iyo degmooyinka kaleento meelo yaryar ay maarta kasoo olaa ay ka kasoo galgalaan laakiin laba degmay si rasmi ugu joogaan marka haddii ay ciidamadani ka baxaan sida aad sheegtay cadale raaga ceele meelaha kale la sheegaya waxaa ka mid a xaaji cali maxay taasi uga dhigan tahay gobolkaaga iyo maaragtay dadka ku nool walla waxay uga dhigan tahay hadda sida muuqato haddii wax ka bedelo aan la keenin inay maaragtay degmooyin badan ay faraha ka baxayaan oo gobolku maaragtay degmooyin badan oo hadda amniya oo nabad lagu maro ummadana ay nabad ku noosha inay maaragtay degmooyin badan ay cadowga gacantiisa gelayaan ka waran magaalada jowhar iyadaa cabsi ma ka jirtaa maya magaalada jowhar wax cabsiya kama jiraan waxa kaliyahoo dhibaato ka taagan tahay waddada udhexayso meesha la yidhaahdo bas oo balcad iyo jowhar meeshaasuna dhibaatadan waxsh ay dadka ka dhibaan waa shan talaal meel ahoo basre la yidhaha basray degan yihiin waxay ka dhibaan saddexda gobol gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo banaadirba marka istiraatiiji ahaan haddii basro meeshaas loo helo xal waddada xaatee inay seef naqaysa waa marka sidee ba sidee xal loogu heli karaa basra waxaa loogu heli karaa inay dawladda dhexe ciidamo dejiso marka habeenkii intay soo baxaana waxay weeraraan daynayda marna intay baxaani waxay weeraraan balcad iyo soonaheeda marna waxay inta baxaani afguya weeraraan waa meel shan talaala waxaa ka yimaado meeshaas waxay yimaado kii jubbooyinka iyo bay iyo bokool iyo galguduud wixii ka yimaadona meeshay soo istaagaan marka dawladda dhexe inay istiraatiijiya ka gaarta iyo wasaaradda gaashaandhig ayaa rabaa meeshaa markii la dego waddadaasi udhexaysa gobolka caasimadda iyo balcad udhexaysa nabaday naqaysaa dhinaca afgoy nabaday naqaysaa dhinaca xamarna dhinaca daynilo dhamaan nabad naqahay marka meesha ay degan yihiinna waa basro saldhigaas basro ayaana dhibaatada ka taaganta oo kii ka yimaada jubbooyinka iyo kii ka yimaada ba iyo bokool iyo midkii ka yimaada galguduud oo soo istaaga asigoo meel ku hakan
aad ayuu umahadsan yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayran makaraan ayuu ahaa oo qadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna haaruun macruuf